hanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan barnaamijkeenna faaqidaada waxa aynu ku eegi doonaa sharci ahaan sida ay sharci ku tahay amaba uu ku dhaqangeli karo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya waxaa qadadka teleefoonka haddaba ku jira oo doodaasi ka qaybgelaya xildhibaan cabdibarre yuusuf jabriil iyo xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi oo labaduba ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka hase ahaatee fikir ahaan ku kala aragti duwan mooshinkan sidoo kale waxaa iyana khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho ku jirta xaliimo jaamaca farax oo ah xogayihii hore ee dastuurkan xilligii la qorayey iyaduna ka mid ahayd guddigii dastuurka wax ka qoray islamarkaasina si dhexdhexaada u eegi doonta habka iyo sharci ahaanshiyaha dastuurka dhankiisa marka la eego mooshinkan haddii bal aan ku bilaabo dooda xildhibaan cabdi barre adigu magaalada muqdisho aad ku sugan tahay kusoo dhowow barnaamijka bal waxaad iiga warantaa halka ay ku dambeysay qabanqaabadiinii hoosha mooshinka cabdilqaadir iyo xaliimo iyo sheeda waa salaamayo aad baad umahadsan tihiin barashadeeda waxaa qabaa marka mooshin ku hadlaa inaan hortood kukadiin oo dad ka arga bixin mooshinkaasi dhibaanada u keeneen sharcigeena inay yihiin guddoonkuna gacanta ugu jiraa xilligii loogu talagalayna muxuu ahaa guddoonku muxuu ahaa isagaa meesha loogu tala loogu talagalay la dujinayo marka moosinku sidiisa horta yaan loo arkin dhibaato keenayo yaan loo arkin waa in dadku u arkaa la xisaabtanki hay-adaha dawladda qof walba horta waa inuu arkaa oo dareemaa muxuu ahaa baarlamaanku awood ugu leeyahay hay-adaha dawladda ma la xisaabtami karaa marka tiibay ka mid tahay madaxweynaha in baarlamaanku la xisaabtamo in wixii khalada oo dhaca shacabka loo sheego in hay-adaha dawladda madaxweynuhu kamid yahay marka mooshinka horta yaan loo arkin hala ogaado baarlamaanku in leeyahay ada keliya waa la xisaabtanta hay-adahan dawlada la xisaabtanta wixii khaldanna soo bandhigta wixii saxsanna soo bandhigta marka mooshinkii waa taagan yahay wakti dhowna waxaan filahayaa haddii radoonda inay ususoonto maxkamadda xeerihii loogu talagalay in loo gudin doono waa hagaag cabdulqaadir cabdi xaashi adiguna mudana waxaa tahay dhinaca kale ee mudanayaashaasi mooshinka wada kuwa kasoo horjeeda ah bal aragti ahaan maxaad ku dhaliishan tihiin xildhibaanadan wada mooshinka sharci ahaan waa mahadsan tahay zahra waa ku salaamaya adiga iyo xildhibaan cabdibare iyo xalimo iyo dhegeystayaasha iyo manajirada markaan usoo noqono nuxurka mooshinka anigu mooshinka waxaan wixii xildhibaan oo ila ila ila sakar ah waxaan ka arkayaa saddex ciladood baan ka arkayaa waaweyn oo ah waqtiinta iyo siyaasadda iyo sharciyadda saddexdaba huseeya sida uu xildhibaan cabdibare yidi waxaan ku waafaqsanahay in baarlamaanku yahay aada masalaysa shacabka ayna xaq u leedahay waajibaadka baarlamaankana oo tamsiiliga ahna labada arrimoda ugu waaweyn ay yihiin la xisaabtanka dawladda iyo sharci dejinta marka marka arrintu waa arrin fikri ah laakiin dhib ma jirto ummadda soomaalida sida xildhibaanku sheegay waxa weye inay caqligooda inta la tashadaan wixii markaa sax ah oo sharciyadda waafaqsan oo dastuurka lagu heshiiyey waafaqsan inay ku dhaqmaan baa la gudboon waayahay bal xagga sharciyadda markaad ka eegto muxuu yahay dulduleelada kaaga muuqda
wallahi waxaan jeclaan lahaa in xildhibaan cabdibare sharciyadda ee dastuurka ku taagan yahay inuu noo sheego marka hore waayo anigu waxaan ahay qof ciladeynaya sharciyadda uu ku taagan yahay waayahay xildhibaan cabdibare haye
waxa weeye shuruucdan ku taaganaya sababta mooshinka horta loo keenay mooshin la iskama kicin waxaan rabaa bal abduqaadir saaxiibka iska xasuusiyo hadday sharci tahayna maaha la yidhahdo haddayna sharci ha yidhahdo waxaa jirtay muxuu ahaa madaxweynuhu wuxuu wuxuu wareegto kusoo saaray filo kusoo saaray jumhuuriyadda federaalka lambar toddoba ah wuxuu kusoo saaray soddonkii bishii maarso laba kun iyo afar iyo tobankii xeer ka kooban toddoba qodob ka kooban ayaa wuxuu ku saxiixan yahay wasiirka hore aniga iyo madaxweynuhu ku saxiixan yihiin sharcigaas lix qodob oo kamid a waxay ku waxaa ku lix qodob baa ugu muhiimsan ko marka qodobo kamid a qodobka labaad iyo saddexaad iyo afraad ee xeerku waxay amrayaan in toogasho ah oo lagu uliyo xubnaha ciidamada iyo muwaadiniinta kale iyadoo iyadoo dacwada maxkamada ciidamadu dacwadda qaadayso sida ka muuqata madaxweynuhu wuxuu si bareera ugu xadgudbay si bareero ugu xadgudbay ugu sameeyey xadgudub ugu sameeyey dastuurka marka marka uu soo saaray xeer ama sharci ciqaabeed dil toogasho ah aanay ansixin golaha golaha shacabka golaha shacabku ahayn awoodda dastuuriga ee madaxweynena waxay ku caddahay qodobka sagaashanaad oo ka kooban toddobiyo toban farqadood toddobiyo toban farqadood farqada waxay si aad u qeexaysaa ama u tilmaamaysaa madaxweynuhu markuu inuu wax saxiixi karo ama marku muxuu ahaa wax saxiixi karo wuxuu saxiixi karaa sharciyada oo ansixiyey baarlamaanku saxiixi karaa marka mar haddii qof la dilayo ama qaabka ay dhacayso awooda madaxweynuhu ma saxiixi karo mana oran karo qof halayska dilo waa inuu sharciya ku helaa oo sanadaysa ugu jirtaa marka farqadahaas iyo sagaashanaad oo todob maxaa todobada farqood ka kooban uguma jirto kumana cadda madaxweynuhu inuu inta warqad miyooda qof hala dilo inuu inuu oran karo kuma ficiro marka bal cabdulqaadir maxaa arrintaas soo jawaabaya cabdulqaadir waayo adigaan kuusoo noqonayaa inkastoon xaliimana siin doono lagana eegi doono dhinaca dastuurka haye waa mahadsan yahay xildhibaan cabdibare horta arrinkan qareen madaxweynaha maahay waxaana xildhibaan soomaaliyeed oo ku qanacsan in mooshinka xilka qaadista madaxweynuhu uusan bislayn degdegna ku jiro sharciyadana uusan waafaqsanayn tan sharciyadda waxa weye qodobka sagaashan iyo labaatan labaad dastuurka kumeel gaarka ayaa qeexaya sababaha looga qaadi kara madaxweynaha xilka sharciyada mooshinka hadda uu ku taagan yahay waxay buuxinaysaa qodobka sagaashan iyo labaad faqradiisa koowaad oo ah soo jeedinta baa ka buuxda habraaca faqradaha labaad iyo saddexaad oo qeexaya habraaca xilka qaadista madaxweynaha oo ay ugu horeyso guddiga maxaan ku dhaha maxkamadda dastuuriga ah oo ah iyadu sii dhegaysan lahayd dacwada haddii baarlamaanku dacwad kasoo jeediya madaxweynaha oo xadgudubka hadda uu sheegay xildhibaanko kale hadduu sax yahay hadduu qalad yahay go-aan ka gaari lahayd meesha waa ka maqan tahay waxaa kaloo meesha ka maqan aqalkii sare oo baarlamaanka oo isaguna dastuurku uu qodobkiisa toddobiyo toddobaatan iyo koowaad faqradda i qodobka koowaad uu siinayo xuquuq dhegaysiga xilka qaadista madaxweynaha ah marka aan usoo noqdo marka specific issuega uu ka hadlay xildhibaanku waxa weye madaxweynuhu hadduu soo jeediyey xeer idaari ah ama administrative hadduu soo soo jeediyey oo xeerkaasi uu baal marsan yahay dastuurka qaranka waxay tahay in baarlamaanku uu dib u celiyo oo yidhaahdo waa unconstitutional laakiin ma xalaaleynayo aniga aragtidayda iyo qof kastoo constitutional lawyer ah oo mutakhasas ku ah cilmiga dejinta dastuurka ma keenayo in xilka looga qaado wa garta bal halkaaswaayo waxaa meesha imanaya waxa la yidhaha intent niyadda madaxweynuhu waxa weeye inuu dastuurkii dalka ku tunto mase waxa weeye inuu xeer idaari ah oo arrin markaas dawladda lasoo gudboonaatay wax ka yidhaahdo waxaan qabaa oo xildhibaanka ku waafaqsanahay madaxweynuhu xeer ma samayn karo sharci ma samayn karo madaxweynuhu aan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalkaah uusan ansixin laakiin issues badan arrimo badan baa hoos galaya arrintaas mana keenaysa baan qabaa aniga in xilka looga qaado madaxweynaha waa garta waa yahay bal aan aado xaliimo jaamac afrax oo ah xogayihii guddigii dastuurkan sameeyey bal labadan qodob ee sagaashan iyo labo iyo sagaashan firqada toddobiyo tobnaad haddaad eegto muxuu ka qabaa awoodda madaxweynaha iyo sidoo kale in mooshin lagu keeni karaba waxa weeyaan arrinta oo hadda uu ka hadlaya xildhibaanku ayaa ku raacsanay arrintaas waxaa si cad oo aada u qeexan u sheegaya qodobka sagaal iyo sagaashan iyo labaad ee constitutionka arrimaha looga keeni karo madaxweynaha impeachment waxaa lagu dhaho afka gaalada waxa weeyaan way caddahay laba arrimood weeyaan oo aada loo soo cadaynayo labadaas arrimood waxa weeya inuu khayaano qaran galay iyo inuu constitutionka jabiyo oo iyadana loo baahan yahay inay labadaasi cad yihiin soo lagu soo eedeeyey maxkamadda constitutionka maxkamadda constitutionkana hadda ma ma samaysna iyadana midda kale jirtana waa ku raacsanahay oo laba guri inuu ahaado waayo mar hadday dawladdu federaal tahay waa kuwii laalay gurigii kale weli ma jira isaguna waayo ku raacsanaantaada ka sokow qodobadaasi maxay qorayaan xaqiiqiyan qodobka sagaashanaad firqadiisa toddobiyo tobnaad oo kale
qodob oo sagaashan iyo laba wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu sheegayaa in looga qaadi karo oo mooshinta lagu keeni karo khiyaano qaran iyo xadgudub culus oo dastuurka uu ku sameeyo ama sharciyada kale ee dalka u yaala ka labaad wuxuu leeyahay waa in ay ka keenaan baarlamanka saddex dalool meel xubnaha golaha shacabka ee baarlamanka iyo golaha kale labadooda golo iyagoo isku jiraan maxkamadda dastuuriga ayaa markaas fiirinaysa inay leedahay sharciyad sal leh qodobka kale wuxuu leeyahy markii arrintaas la ogaado inay sharciyad leedahay iyo maxkamadda go-aan ka soo saaraysaa waa gartay ee haye
zahra waayo hore u soco xildhibaan cabdiqaadir ha zahra zahra walaal sida ay sheegtay weye walaal horta qodobku waxa aniga aan rabo kale inaan ka hadlo waxa waaye sharciyadda dhinacna marka loo eego moshinku ma ma marayo maxkamad dastuuriya hadday jiri lahayd xataa ma marayo maxaa diidayo waxaa diidaya waxaa la rabaa intent waxa la yidhaahdo waxaa la rabaa in la establish gareeyo ama la caddeeyo madaxweynuhu xeerkan uu soo saaray oo xildhibaan cabdibarre uu sheegay ma wuxuu usoo saaray inuu ku baalmo kudus ku duwiyo dastuurkii mase waa wa mase waa administrative error waay waxay tahay waxa weye baarlamaanku maadaama yahay hay-adda sharci dejinta wuxuu waajibkiisu waxa weye inuu laalo sharciga oo yidhaha waxba kama jiraan khalad baa usoo saadhay laguma dhaqmi karo Waa gar- taasi taa waaye marka taasi laakiin ma keenayso xilka qaadis ma keenayso ta labaad oo meesha ku jirta walaal waxaan haddaad ukhiyar fursad yar isiiso waktiga baarlamaanka ee- ee federaalka soomaaliya waxaa ka haray koo iyo toban bilood wakti keeda ka haray waxa weye wadankaana meeshuu maraya siyaasiyan iyo dhibaatooyinka hortaagan ummadda soomaalida waa ka dharagsantaha loo sheegi maayo wakti ku dhumi mayno waxa weeye mooshin marka ugu liito dubious ah oo aan la hubo inuusan marayn in waktigii lagu dilo ka haray dowladdan u haray oo lagu dhammayn lahaa shuruucdii iyo nidaamkii lagu gaari lahaa doorashooyinka soo socda qaab ay noqdaanba wax fiican maaha siyaasiyan marka la fiiriyo wuxuu keenay khalkhal buu keenayaa weliba horey abuurmay oo hadda aan arkayno baarlamaankii baa laba gurub u qaybsamay guddoomiyihii baarlamaanka waxaa la saaray guddoonkii culays aysan ka bixi karin oo aan xaqna ahayn oo ah ama xagga soo aad ama xagga soo aad haddii kale waa waa kuna waa- waa- waa- waa lagu jiday oo maahid guddoon fiican maahid Een, waxay een, een, ma- khal- een, een, dhibaato u geystay wada shaqaynta ka dhexaysay guddoonka iyo baarlamaanka iyo madaxtooyadii iyo hay-adihii fulinta waa tahay waxay dhibaato u geysatay he- beeshii caalamka waayo dhibaatada waa usoo noqonayna oo dalkan riixay oo dalkan riixaysa iyo dawladii soomaaliya say wada shaqayn lahayn bay hakad iyo dhibaato gelisa waad ujeeday een, hadda warsaxaafadeedka u dambeeya ay soo saareen united nationska iyo african union iyo egas iyo dowladihii maraykanka iyo ingiriiska wada socda oo ay yidhaahdeen diplomatic language bay ku hadlayaan ay yidhaahdeen waxay arrintaani dib u dhigaysaa horumarka waddanka socda oo dadka diblomaasiyadda yaqaana anigu diblomaasi baan ahaan jiray walaalno b h d iyo loo master green oo kusoo yay political science waxa weeye war waa idinka quunsanay weye macnaheedu waa idinka quunsanay waxaad iska tuuraysaan qarbaad iska tuuraysaan laydinama shaqayn kara weye waxaa meesha ku qoran marka lagu- Waa tahay.
diblomaasiga la fiiriyo waa tahay Cabdi- cabdi baraan siinaya dahra waan ka baxayaa wuxuu ku yimid qaar wakti badan ayaan ku siin doonaa cabdiqaadir ii kaadi ha ku baxo ama ha lagu soo doorto waa mahadsantahay cabdi barre inaad ee, mooshinkan keenteen oo keliya maahan ee qodobadanna aad cuskanaysaan wax bal idinkaga dambeeyo ood u noqonaysaan haddee tan idiin socon weyda ma jirtaa kaba soo qaad dastuurkii lixdankii oo kale ayaa laga dhawaajinaya marka bal arrinkaas iga waran intaada wax isagu waxa weeye waxaan rabaa xildhibaanka saaxiibka horta inaan dib u xasuusiyo inaynu meesha gudaynaan imaanayno horta maaragtay ama qof fiicno ama aan idhan waxaasaan ugu dhacaysa horta beesha caalamka oo saaxiibtay xildhibaanka asoo mudan aada uga shagamiyey beesha caalamka waana ka gudubnay horta heer ay wax loo yeerisa waa ka gudubnay beesha caalamku waxay nagu leedahay oo aan ku leenahay inayna taakuleeyaan oo waxay caawinaan iskiyaan laakiin hay-adaha dawliga ah ma ahan inay ka farigeliya yidhahdaan saanu samayna horta beesha caalamka meeshaan ka saar beesha caalamka annaga isku filan dhexdeeda wixii khaladaada ka yimaadeen hay-adaha dawladda xalinaysa u xalin jireen cid gaar hadda loogu xadgudbahayana maahane madaxweynaha la haysa madaxweynaha qaranka soomaaliyeed annaga doornay wixii xadgudub aan ku hayna horta ku xisaabtanna waa waajib haddaan taswiirka dib usoo dartay waxyaabaha halkaan ku cad runtii oo madaxweynaha anagu aan ku dhalinayno horta runtii waxa weye waa wax shuruucda ka baxsan madaxweynaha gabadhiisa jubbaland loogu tilay ka baxsan saaxiibkay xildhibaan wuxuu yidhi muxuu ahaa maxkamadda suuriga ma dhisna aqalkiisa oo baarlamaanku ma dhisna waarin waxay ahayd muddo lixdan cashaa in madaxweynuhu kusoo dhisay maxkamadiisa suuriga ayada waxayba ka mid tahay waxyaabaha lagu haysto in madaxweynuhu soo dhisay maxkamadiisa suuriga ahayd haddii kiiskan markay yaallo waxaa horta dadka xageen la aadaya xageen la aadaya wixii dastuurkan ka baxo waxaan ugu laabaynaa dastuurkeedii lixdankii marka dastuurkii ee lixdan iyo kowdii
qodobkiisa lixdan iyo qodobkiisa lixdan iyo labaad u faahfaahinaysa in ay awood u leedahay maxkamadaasi sii maadaama ay ruteen maxkamadaas taasaan dib u raacina horta saaxiibkiisaas xasuusinayo horta sharcigana duniya yaqaano marka ma ahan waxaanu isku hayno jagaa iskuma haysano siyaasada iskuma hayne arrintaan madaxweynihii galay oo lagu eedeynaya madaxweynuhu waa sharci ilaaliyihii dalka marka horta qodobadaas waxa weeye wax ay u dhimayso laba kun iyo lix iyo tobankii ama doorashooyinkii u dhimayso lama arko qofku hadii laga xisaabtamayo maalin iyada u dhiman sharciga baarlamaanka waxa weeye waajib inuu la xisaabtamo hal bil hawas marka yaan lagu galgalin oo qofna yuusan horta oran shacabkiina yaan walaahaa la gelin oo la oran waxay mahayo muxuu ahaa isqabsiga imaanahayo ma imaanayso isqabsiga waxaa ka weyn maxaa keenay isqabsiga hay-adihii dowladdu inay waxaan soo bandhigaan maxaa keenay baarlamaanka wixii loo idmaday haddayna iyagu miiska soo saarin oo shacabka dareensiin oo ummadda dareensiin oran waxaana dhacay ee qof walba suu raba yuusan u fasirin ousan oran wa hebel baa loo jira ama madaxweynaha loo jeeda marka waxyaabaha aanu ka hadalnay oo madaxweynaha aanu usoo jeedinay oo muushinka loo keenay waa wax cad oo nina uusan difaaci karin qofna ka hor imaan karin mana filahayo waxyaabaha halkaan muxuu ah xildhibaanada malooshinka madaxweynaha ay ku soo eedeeyeen oo leeyihiin khaladaadkan baan madaxweyne ku haynaa anigu ma filayo qof muxuu ahaa bawaajib soomaaliyeed ama qof xildhibaanu inuu oranayo waxaan madaxweynuhu ma geyn marka waxa waxaa lahaya waa wax cad oo la taaban karaa la hayaa ko may laakiin sharcinimadiisa ayaa laga eegayaa sharci ahaanshiyaha unbaa laga eegayaa ma aha cidna ma difaacayso madaxweynaha si gaara sida uu sheegay cabdilqaadir cabdixaashi waxa loo waxaa loo cuskaday sharciyan baa loo cuskaday hadduusan wuxuu sharci ahayna looyarada kiiskan aanu u dhiibnay hadduusan sharci ahayn ma qabteen hadduu muxuu ahaa dastuurkan baalmarsan yahay lama gudoonku ma qabteen haddii kii lixdankii waxaan soosan waafaqtay lixdan iyo kowdii wata waafaqtay laqabtin marka anigu waxaan qabaa inuu yahay sharciyan halkaan waxa ku qoynaysay sharciyan iyo taswiyan wadada loo maranayana waa waa la yaqaanaa marka taas sidaas anuu taas ka oran lahaa waayahay waa badan yihiin qodobada muxuu ahaa aan ku su'aalo.
madaxweynaha aanu mooshinka ka keenayna intaan waa say ka badan yihiin dib baa laakiin ka faa- ka faahfaahin doonaa waa tahay xildhibaan cabdibare taageerayaasha madaxweynaha xildhibaanada qa- ku fikirka aan iraahdee waxa ay sheegeen haddii loo noqdo dastuurkii lixdankii ama koob iyo lixdankiiba in madaxweynaha uu halkaasi ka heli karo qodobo ay ka mid tahay inuu isaga awood u yeelan karo inuu kala diri karo baarlamaanka ee sidaasi hadda adigu ma kula muuqataa ee maku jirtaa
horta waxa weeye a horta nidaamka iyo tasuuqka inaan ka leexan lixdankii haddii madaxweynuhu ku leexdo lixdankii baarlamaankii xilligaas madaxweynuhu kala diri karay waxay ahayd baarlamaan shacab madaxweyne la soo doortay oo shacab soo doortay iyo baarlamaan shacab soo doortay ahaayeen laakiin mid kastana wuxuu kaa kala duwan yahay madaxweynaha laftigiisaaba lasoo doortay marka qodob u masaabaxaya qof lasoo doortay inuu yaro waa kala dirhaya horta sharci male qodobna uma qabanayo maxaa yeelay baarlamaankan waa baarlamaanti ma ahan baarlamaan shacab soo doortay madaxweynihii madaxweyne shacab soo doortay maahan baarlamaan baa soo doortay dee baarlamaankii soo doortay awood uu ku kala diro ama lixdanka u musaabaxaysa ma laha marka iyana qaadigu taas waxba iyana waqtiisa qaadi waayo waxaan siinayaa ee, ee, ee, bal xalimo jaamac xalimoy een, dastuurkii lixdankii dabcan waad akhriseen oo waad aragteen kan intii aada wadeen hooshiisa bal ma- xaggee iska waafaqayaan arrinta mooshinka iyo madaxweynaha marka la eego labada dastuur dastuurkii lixdankii horta maba loo noqon karo markii charterka lagu jiray axdiga ku-meel gaarka ah ayaa waxaa ku qornaa in wixii kan laga waayo loo noqdo lixdankii haye markii ku-meel gaarka laga baxay dastuurka cusub la sameeyey meel dambe uu sheegayo oo loo qonayo meela ku taalaan kulli ma arkin laakiin sida loo dhigayo warka haddii maxkamadii ee dhexdhexaadka ka noqon lahayd ee dastuuriga aysan jirin zaara zaara arrintaa iikaadi iikaadi daqiiqad waan ku siin doonaa cabdiqaadir xaashi haddii laakiin een, hay-adda fulinta ah, ee garsoorka oo u dhexeysa hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta aysan meesha oolin meel kaloo loo noqdana aysan jirin dastuurkaana dhinacba dhinaca kale uu suu doono uu ama u dhigayo ama uu u leeyahay sidaasi ma aha maxaa diidaya in dib loogu noqdo kii hore lixdan iyo kowdii
waxaa diidaya maadaama aanu tilmaamin in dib lagu noqdo constitutionkan oo ku cadayn sabab lagu noqonayo ma laha laakiin in maxkamada la samayn waayo xilligii la sheegay waxa dembigeeda iskale baarlamanku wuxuu la xisaabtamaa xukuumadda inuu isagu dabagalo oo in la sameeyo ay ku qasbaan bay ahayd way arkayeen waktigee iyagaa laga rabay inay ku qasbaan marka iyagaa ka seexda taasina Ah, marka tiina iyagaa samaynin marka hadda waxay ku cadayn karaan mala iyaga inay dabagalaan waa in la sameeyo maxkamadda waa in guddigii cadaaladda la sameeyo waxay wax walba wakhtiyeysan bay lahaayeen inay dabagalaan bay ahayd waayahay cabdiqaadir xaashi baan siinayaa cabdiqaadir haye zahra waa mahadsan tahay laba qodob baan leeyahay mid waxa weye saaxiibkay xildhibaan cabdi barre arrinta uu ka dhawaajiyey oo sharciyada iyo soomaalinimada iyo maaragtay arrimaha ani horta ani waxaan qabaa xaq maaha in lagu duubo soomaaliyada iyo soomaalinimada iyo wadanimada in in in go-a go-a mooshinka lagu duubo maaha oo qofkii mooshinka ka beedisan uusan soomaali ahayn ama qofkii xildhibaan oo ra'yi ka keena uusan wadani ahayn aniga saaxiibaday wadaniyiin xilkoodii gudanayay leeyihiin laakiin waxaa ila khaldan habka la raacaya iyo iyo iyo iyo shuruucda la adeegsanayo markaan taa ka gudbo waxa weeye sida ay sheegtay walaasheen dastuurkii kow iyo lixdankii haddii xildhibaan ay yidhaahdeen madaxweynuhu waxbuu qala diri karaana waa khalad anigu ma ogi xildhibaan baa halkaa yidhi haddii xildhibaan ay leeyihiin isagii baan adeegsanaynaa garsoor la aadaynaana waa khalad gabadhu say u sheegtay weye dastuurkani nin baa hadda ka hor wuxuu yii baa layidhi qolo geel isku qabstay nin isticmaalkii kulla fidna cinda algeel mushkilada wadankan haysatoo dhani waa dastuurkan qajada oo dhibaatada badan oo si khaldan loo qoray oo jahawareerka miirana waxa weeye laakiin waa in lala noolaado maadaama isaga uu dastuur hadda yahay in lala noolaado weye wixii uu ka aamuso oo isagu ka aamusana wuu ka aamusay wixii u celiyo dastuur ka horeeyana isagaa u celiyo markaasaa lalaadaya waa maadsan waayahay xildhibaan waxaan ku noqonayaa cabdi barre cabdi barre maxaa maxaysan xildhibaanadu xal kale u keeni karin mooshin un ma ahane arrintan way soo noqnoqotay dhowr iyo tobankii sano ugu dambeysay dowladihii federaalka ahaa midaan haatan dowladihii kumeelgaarkaa midaan haatan federaalka dhammaan way soo noqnoqonaysay mooshin un mas-uul laga keeno ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha kadibna lagu kala tegaya marka miyuusan jirin xal kale oo aad kaba soo qaadba wixii meel aad ula noqotaan leh oo wixii haddii khalad ay ahaayeenna laga garwaaqsado hadday sax ahaayeenna la isla wada qaato oo loo noqon karo oo si dawladnimada ay ku jirto aad baad umahadsan tahay horta waxaan rabaa xalimo inaan aan dib ugu laabto dastuurkii lixdankii wax looguma laaban karaa mar haddaan dastuurkaana wax allaala iyo wixii dastuurka hore haddaan la laalin oo meel lagu laala ayna jirin waxaa khasaba wixii dastuurkan laga waayo kii lixdankii waa taagan yahay ilaal laga gaarayo wixii dastuurka hore muxuu ahaa la laalahayo mar haddaan la laalin oo dastuurkii hore jiray kii lixdanka baan dib ugu laabanayna maxaa yeelay kaasaa maxaa saldhigga u dambeeya horta kaas wey mid horta kaasaan kaleeyahay midaan mooshinka horta waxaan rabaa waa mooshinadu waa soo noqnoqdeen wax badan bay soo noqdeen mooshinkana horta inaan laga dhicin oo aan laga dhicin mooshin macnaheedu waxa weeye la xisaabtanka horta hay-adaha dowladda dalka intaas waxaa soo mari jiray dhowr iyo toban ra-iisul wasaare oo muxuu ahaa cid mooshin laga keenay laga keenayay runtii dhowr iyo tobankaa mooshin oo ra-isul wasaaraha laga keeni jiray hal muxuu ahaa hal xabo oo baarlamaanka si toosa uga soo baxay ma jirin intaas ra-iisul wasaare la ridayay oo labadii u dambeeyay hadda ay ku jiraan waxay kasoo baxayeen aragti madaxweyne kasoo baxayeen madaxtooyada kasoo baxayeen ay kasoo baxayeen tana waxay kaga duwanta marka mooshinka horta yuusan dadka la oran maxaa wax kale la waaye waa la xisaabtanka hay-adaha dowladda midaana marka waxay kaga duwan tahay waa mid nagu cusub ama soomaali ku cusub ama africa ku cusub soomaaliya haddaan kasoo qaado ilaa lixdankii waa markii koowaad oo madaxweyne afrikaana inta baarlamaan usoo istaaga ay lasoo ay xisaabtamaan marka haddii mar la yidhi madaxweynihii dalka lala xisaabtamaya oo muxuu ahaa mooshin baa ka yaala dadka dhulgariir inuu ku dhaco la yidhahdo waa la burburahaya iyo muxuu ahaa dhibaata la gelaya ma ahani waxay ahayd baarlamaanka in la yihahdo baarlamaanka shaqadooda ha loo daaye iyo xisaabtankii hay-adahay kamid taha marka yani dadku horta dhibaato u arki waa la xisaabtankii madaxweyne qaranka soomaaliyeed madaxweyne anaga shacabka waa dooranay dee haddii khalad dhacay oo lii waxaan dhacay hamooshin haddii laga keenay yaan loo arkin muxuu ahaa in la khaldan yahay waa in la yidhahdaa baarlamaankii maanta mooshinka keena la xisaabtanka keenay hay-adihii dowladda la xisaabtamaya anugu marka ma arko in la yidhahdo dhibaataa dhacaysa iyo kala guur baa dhacayo iyo waktigaa yar maahan iyadoo hal bil ka hartay ra-iisul wasaara lala xisaabtami karaa madaxweyne lala xisaabtami karaa cid kasta lala xisaabtamaya waa ku siinayaa xisaabtankan maanta madaxweyne lala xisaabtamayo laba kun iyo lix iyo tobanka wax isbedelo inay ku dhacayaan anigu ma aaminsani xildhibaan xaashi hay-adihii dowladda shaqaynaya waaya xildhibaan xaashi haye haye cabdilqaadir xaashi laba arrimood baan leeyahay mid waxa weeye dastuurka ee kow iyo lixdankii adaa keenay anigu maba ma jirin qorshaha walaal horta waa sida jirta laakiin oo la leeyahay sax waaye sax wa waa sax wa garan waaye walaalla waxa weeye dastuurkii kow iyo lixdankii haddii si ka baxsan shuruucda jirta baarlamaanku qaar ka mid ihi horta baarlamaanka marka leeyahay ummadda soomaalida waxaan meeraha u sheegno baarlamaanku waa ku qeybsan yahay afkaarta marka leeyahay baarlamaan baa mooshin keenay xubno ka mid a baarlamaanka keena mooshinka haddii marka xubnaha walaalahaya oo buuxiyey shuruudii lagu keenayo yani mooshinka haddii ay aadaan hab aan sharci ahayn oo kow iyo lixdankii aadaan madaxweynuhuna waa aadi karaa markaas waa xerogeel ay noqonaysaa ma aha nidaam iyo dastuur meeluu ka jira maaha midda labaad waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibkay oo dhinaca bolitkiska annaga dawlad maahan annaga dawladd inay dawlad noqoto rabnaan rabtaan nahay waa baaba-ay waddankan waa dawladnimadiisii dhulkay ku dhacday waxaan qoomaynayaa oo ilaahay iga sarreeyaa riditaankii la riday ra-isul wasaarayaashii haddaisdabamar buu sheegay cabdi cabdibara waddankan wuxuu u baahan yahay istiqraar siyaasi ah deganaansho siyaasadeed buu u baahan yahay wax maslaxadoo aanu ka raadinayna ama ku helaynaa ma jiro waxaan leenahay waa mas-uuliyad dastuuri ah oo qofka xildhibaanka oo mas-uulka maanta jooga saaran meesha maanta mar uu dalkaani marayo ma qaadi kardho isqabqabsi aan raad lahayn aan raad lahayn oo dalkii afka ciidda loogu gelayo maqaadi karto waa mahadsanta laakiin taasi way jirtaayo hadda meel looga noqdo mabala waxaa la leeyahay mudanayaashii baarlamaanka iyo dawladda ayaga ayaa isku mashquula halkii wax kale la qaban lahaa taasi haddaan taa uga soo gudbo taa haddaan taa uga soo gudbo xildhibaan waxaan aadayaa cabdi barre beesha caalamku laftooda mayse soo dhaweyn oo aad la socotaan midooda maxaan ku rahdaa yurub qaramada midoobay qaar ka mida ergey gaarka ee arrimaha soomaaliya uu ka hadlay mooshinkan inuu yahay mid seeteenaya hadafkii laga lahaa soomaaliya inay gaarto marka sidaasi aawadeed adinka suuragal ma tahay in qaar idin ka mid a xataa ay ka noqon karaan iyadoo la eegayo caqabadaha jira horta waxa weeye ka noqoshada horta ha noo dambayso taasa waxaan rabaa saaxiibkii cabdilqaadir waa nin aad islaamahayo inkastoo hadda aan tira inuu dalka dawladiisa ku maqan yahay wuxuu aada uga celceliyey maaragtay muxuu ahaa mashquul iyo kaan iyo waxaan noqonaynaa muxuu ahaa inaan maalinta mooshinkeena iyo maalin kasta qofkana saaxiibkii cabdilqaadir horta hadalladu maanta leeya waan soo dhaweynaya waxay ahayd shalaytay ra-isul wasaareyaasha markii la dhigayay inuu ka qayb qaato yidhahdo war waynu burburaynayo inaan ra-isul wasaarahan ridi inuu horta yidhahday ahayd oo maanta isleeya waa burburayna shalay markeed cabdilqaadir saaxiibkii cabdilqaadir ra-isul wasaarayaashii hore wax ka ridayay cid tiri muxuu ahaa waxaana waa burburaysa iyo waxaan horta midna ma jiro horta aan xasuusiye horta waxayna kaba burburan maayaane inta dalka timaadid kaale nala qayb qaado oo wixii khaldan nala tala horta saaxiibkii taasaan leeya midda labaad muxuu ahaa lokareysay hadalkiisa iyo beesha caalamka beesha caalamku aad baan uga xumahay inay hay-adihii suurigaha ay soo tirageliyeen oo yidhaahdaan muxuu ahaa waxaan khalad baan u aragnaa talay nagu leeyihiin taladay nagu lahayna waa la shirnay waanu siinay nucley nucley key waa nin ergey oo dalka jooga waa nin shaqaala ah united nationka wakiil uu yahay ma awood ma uu xukumi karo talana ma siin karo saasna waxnama yeerin karo hay-adaha dawligana waxma yeerin karo laakiin beesha caalamka dee taladay soo jeediyeen waa inay noqotaa talaa dhexdhexaad oo waa inay noqotaa ma aha in yada iyada si waxbaa baaba'aya haddii wax baaba'ayaan ayagaa wax baabiinaya nucley key qaybtiisu kamid yahay ayagaa wax baabiinaya waxaan leeyahay beesha caalamka waxaa leeyahay haddaad garab nagu siinaysaan shuruucdii dalkaanu ku taagannahay sharciyan baan ku taagannahay wax khaldan baanu saxaynaa nagu gacan siiya halkaa naga istaaga sida muxuu ahaa annagu dhibna oo noqonayna ma qaadina waxna ma dirayne sharci baanu adeegsanaynaa leena waxaana khaldan baarlamaankuna wixii khaldan ka uu leexan maayo wixii saxsanna baarlamaanku ma hor istaagayo marka wax walba yaan laga dhigin beeshii caalamkaasa beesha caalamka iyada halkaa maanta la dhigtay annagii isu tanaasulay beesha caalamka ku cararaya haddaan anagu isu tanaasulno soomaalinimadii la raasano oo dawladnimadii la raasano beesha caalamka waxba nama tiraadeen ee annagii baa iska dabalaabanayne shacabka soomaalida waxaan leeyahay aynu dib isugu noqono waxba beel caalam yeena ku galgalan waxba yeena wax ayna aan isku samayno kuma dhicine intaa naloo gala innaga waajib isku leeyahay aynu isu tanaasulno khaladkeena aanu garowsano haddaynan keena khaldan wax u sheegi karin goormaan dawladnimo noqon karnaa waa ku gartay anaa hebel baa khaldan goorma horta horumar gaarayna waa in xaqiiqa laga hadlaa inaan difaac galna ma aha inaan nirahno waxbaa burburaya ma ahan waayo aan isdhegaysano waxba ka hormarin waa tahay xildhibaan cabdi barre waa gartay laakiinse beesha caalamku halkaas ayay dawladda ku haysaayo magaalada muqdisho waan wada ognahay waxaa jooga midooda africa oo beesha caalamka ka socdo ama iyaga dhaqaalaha ku bixinayaan dhaqaalihii dawladda iyo kaalmadii la siinaya halkii ayay taalla marka ma ma dhici karta sinaba inaad uga maaragtay madax banaanaataan isqabqabsigiinana ayaga ayaa dib inta badan loola noqdaa bal haddaan xaashi dhinaca kale dib ugu noqdo maxaan madaxweynaha een loola hadli karin oo sida dhinacanba ay sheegayaan haddii ay jirto in sharciyo uu ku tumanaya isaga qudhiisa aan looga keeni karin sida ay sheegeen mooshinkan waayo hore waxaa u jirta in codka saas oo kaleeta lagu rido loo qaaday xildhibaano ra-iisul wasaarayaal hore oo madaxweynaha ay isqabteen sidaan oo kale marka maxaa diidaya in asagana tan lagu qaado haatan waa su-aal fiican wey walaal horta waxa weye walaalkii wuxuu yiri xildhibaanku markii ra-isulwasaarayaasha la ridayay si nidaamsan baa loo riday oo laysku qabsanayn oo maxaan ku rahdaa aniga hataa xoogaa waa idhiiben laakin waxa weeye anigu waa ku sheeg waan qoomeynayaa in waxba la ridayba runta markaan ku sheego walow aan aaminsanahay inaysan isku mid ahayn madaxweyne iyo ra-iisul wasaare raguddood ay aada u kala duwan yihiin masiirka ay wadanka uleeyihiin ay aada u kala duwan tahay taas waa ka tegaynaa tan labaad oo hadda su-aasha aad weydiisay waxaa weeye madaxweynaha waa laga keeni karaa mooshin haddaan laga keeni karana dastuurku maba qoreenba qodobka sagaal iyo labaatan sagaashan iyo labaad ma ku jiraan dastuurka waxa weeye dastuurka madaxweyne muxuu yahay waay madaxweyne sidiisa muxuu yahay madaxweyne ma ninka kursiga fadhiya masoo kursiga waay aniga madaxweynaha waxaan u aqaanaa xasiiska xasan sheekh fadhiyo xasan sheekh maaha madaxweynaha waa qof jooga baxayana wa waay halkaas ii jiro dhameeyo xafiisku xur muu leeyahay xafiisku astaantii qaranka weeye xafiisku noloshii qaranka weeye marka nafta laga siibayo waa in sabab weyn oo sidii hadda dastuurka markay gabadhu akhriyeysay waa gross violations maaha iska violation maaha waxaa la sameynaya markay xalimo qudheeda waqti siinaya aan kugu soo noqdo wa wa wa walaala waa inay waa inay gross violation oo cad tahay waay waay waana in intaanka iyo niyaddu ay tahay mid ulakaca ay tahay wixii sixitaan u baahan sixitaan baa lagu sixi karaa waa in la saxo weysaan sheegayay laakiin marka madaxweynaha laga ridaya xilku waa inuu ama galo khayaano qaran galo oo treason galo ama waa inuu wax aan lala noolaan karin oo khalada galo waa maasanta waayahay n waxaan dib ugu noqonayaa xalimo jaamaca far xalimo may maqashaa
ah maxkamadda Si sare fiican.
waa tahay dhinaca sharciga haddaan bal ka eegno maxkamadda sare sharci ma ku tahay in loo gudbiyo mooshinkan dastuurka maxaa ku qoran haa rasuulka waxaa ku qoran madaxda sare oo dhan waxaa xilka ka qaadi kara ee, maxkamadda sare markii ay cadayso ayay isaga- Maxkamadda dastuuriga, waxaa la dhahaa dastuuriga.
xasaanada ka qaadaysaa waxay ku wareejin lahayd guddoomiyaha baarlamaanka marka arrintaasaa looga baahan yahay iyo cadaynta sharciyada lagu soo eedeeyey inay ku yihiin iyo in kale labadaasaa looga baahan yahay waayo qodobka Iyo sagaashan iyo labaad xilka-qaadista lafteeda iyadaa laga rabaa mhm xeer hoosaadka qodobka sagaashan iyo labaad waxay isku khaladeen maxkamadda sare ee maxkamadda dastuuriga maxkamadda wax ka qaadi karaa maxkamadda dastuuriga dastuuriga haddaysi jirinna maxkamadda dastuuriga ka hadla maxkamadda dastuuriga ka hadlaya waa tahay waa yahay waa tahay sharciga n muxuu dhigayaa qodobka sagaashan iyo labaad n xeer hoosaadkiisa
Qodobadooda hoose.
ma aqaan laakiin dastuurku wuxuu sheegayaa markii ay maxkamaddu cadayso inay arrintaasi sharci tahay oo ku sifoobay arrimahaas la sheegaya madaxweynaha iyada ayaa ka qaadaysa xilka waa hagaag ee bal labada xildhibaan dib haddaan ugu noqdo xildhibaan cabdi barre sidaad rabtaan hadday u suuroobi waayaan wax maxaa idiin qorshaysan muxuu yahay tallaabada labaadood qaadaysaan
dee annaga tilaabo gaar oo hadda anagu aan qaadayno madax xildhibaanaa nahay annagu mar haddaanu ma- mooshin keeno ama ra-iisul wasaaraha laga keeno ama madaxweynaha laga keeno ama wasiirha laga keeno waajibka xildhibaanadu waxa weeye inay inay soo gudbiyaan oo qalabka soo gudbiyaan xildhibaanada soomaaliyeed usoo gudbiyaan ama maxkamad ha ahaato ama meeshii dhusis ha ahaatee dee annagu sharci ga- wax gaar oo annagu aan ka wadano iyo dan gaar aan ka wadano maahan annagu wixii sharciyana oo muxuu ahaa mooshinka uu ku yimid baanu soo gudbinaynaa dee maxaa idiin qorshaysan markaa leedahay waxaad annagii ma dhihin dad maaragtay garsooraha oo wax kala sii tamay dhibaato Waa male dee annagu dhibaato ma ma wadnee muxuu ahaa qofkii lala xisaabtamayo waa muwaadin soomaaliya waxa anagu u arkaa qofka bahasii lala xisaabtamayo qof la rabo dawladnimadiisii la rabo wanaagiisii la rabo wixii khaldan laga leexinayo aan u arkaayo horta yaan loo arkin muxuu ahaa wax dhibaataa xildhibaan dibka kala ma wadaan waa gartay waxay soo bandhigayaan inay la xisaabtamaan hay-adihii dowliga la xisaabtamaya waaya haddii laakiin kaba soo qaadba een hay-adihii dawliga ahaa ee een een een hay-adda sharci dejinta tii fulinta iyo maaragtay dhammaan xildhibaanadiiba ay kala gadoodsan yihiin ama aysa isla shaqayn karin beesha caalamka ay soo saartay digniino arrintaasi ku wajahan een sida uu hadda xildhibaan cabdiqaadir xaashi noo sheegayna een hay-adihii dawladda iyo madaxdii dhexdooda laga garanayo xiisada jirta marka soo saameyn kuma yeelanayso habsami u socodkii hanaankii dawladnimo ee laydinka rabay inaad hormuudka u noqotaan
xamar anaa jooga cabdulqaadir belka hadduusan joogin wuxuusan ka warqabay inuu sheego waa xildhibaan aad baan uga xumahay hay-adaha sidii baa hay-adii u shaqeynayaan xukuumaddii sidii u shaqeynaysaa baarlamaankii sidii ugu shaqeynaya madaxweynihi xaakiimkiisuu fadhiyaa dadka wax dhibaato ah oo ilaa hadda jira ama isqabqabsiga ama meesha yaalla ma ay jiraan fikradda waa lagu kala duwanaan karaa waa waxaan waa siyaasad wiil iyo aabihiisa fikradda kala duwanaan kara marka wax hadda maaragtay hay-adihii dawladda is haysta ama shaqa la-aan socota midna male waad aragtay shalay shuruucdii baarlamaanku shalay ansixiyay waa aragtay xukuumadda sida ugu shaqeysa u fadhidaa madaxweynuhu shaqaysiibuu wataa marka anigu waxaan kusoo gabgabinayaa muxuu ahaa hay-adihii dawligu sideeda u shaqeynayaan wax isqabqabsiya iyo wax dhibaata ah oo dhex taalla ma lahan baarlamaanku sidiisa u shaqeynayaa marka dee madaxweynihii hadii la hadlala xisaabtamo yani qofna u arag dadkuna yaan u arkin caalamkuna yaan u arkin waxbaa burburaya iyo waxbaa iskabsanaya madaxweyne waa madaxweyneha qaranka soomaalida ixtiraam buu lagu leeyahay asna waxaanu ku leenahay wixii khaldan inaan nidaamno waxaana khaldan inaan nidaamno waajib baa nagu tahay marka haddii madax la arki jeediye ra-iisul wasaare lala xisaabtamo oo maanta madaxweyne lala xisaabtamay uma arka anigu in la yidhahdo dalkii dhibaata ka dhacaysa ama dhulgelin baa ku dhacayo waa xisaabtan kaasay ka mid tahay iyadana waa saxbi doontaa wadada u fiican bay ku saxbi doontaa ayaa laga hosti waayahay xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi ee kanadaad joogtaa laakiinse dabcan xalkii wadanka ama xildhibaanada laga sugaya qeyb baad ka tahay maxaad xalka kusoo gabagabeyn lahayd walaal aniga meesha jooga macna ma leh xildhibaankuna aada buu ugu celceliyay arrintaa wuuna ku qaldan yahay intaa adduunku marayay oo hadduu galay wadanka mar dhow aniguna waxaa kama hadlin anugu fasaxdaan ku joogaa dalkana waa ka warqabaa habeen walbaan labada dhinac baa la hadlaa waxa weeye waxaan kusoo gabagabeynayaa arrintaas dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inuusan beesha caalamka oo biilasha iyada bixisa inta badan inuusan didin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hay-adaha sharciga iyo fulintu inaysan kala cararin baarlamaanku waxa uu dalkan uqaban karo ugu muhiimsan waxa weeye in uu xeerar macna leh dejiyo oo awdaya dhibaatooyinka hadda ama gobdobolada dastuurkani leeyahay wuxuu hadda waxyaalaha ugu weyn oo xildhibaanadu ay ka hadleen cabdibare ama hadda mees ma soo bixin waa corruption waxa ugu badan oo laga hadlaa corruption weeyaan waxa musuq maasuqa la yidhaha musuq maasuqa dadka mutaqafiinta oo bartay oo ka fak oo mufakiriinta caalamka ka wax ka dhigay ma aha hunguri aadane ama human greed ma aha sababtiis waxa weye institutions daciifa oo aan jirin oo xakamayn karin waay baarlamaanku hay-addii arrintaa wax ka qaban lahayd isaga weeye hay-addii sharci dejinta weeye baarlamaanka mudanayaasha sharafta loo walaalaha waxaan ugu baaqayaa markii sharci laga soo noqdo fasaxa sharci dejinta in xoogga la saaro oo la xisaabtanka dawladdu wuxuu imaanayaa markii shuruuc macna la dalka jidho oo lagu xisaabtami karo waa maasay waayahay ugu dambeyntii waxaan kusoo gunaanadayaa xalimo jaamac afrax xalimo maxaad adigu dhihi lahayd labadaasi dhinac udhexeeya arrinta oo hadda li aniga intii sharci ahayd waa sheegay sida aan ka qabo laakiin muhiimada dham iyo meesha ay wax ka qaldayn waxa weeye waxaa muhiima in sharciyada wadanka la dhameeyo oo nidaamkii dawliga ahayd iyo instituishanadana sidoodii loo isticmaalo maba la isla gaareen heeraha xisaabtanku meel hoosuu ka dhici lahaa marka arrimahaas oo dhan oo laga sugayo xukuumadda iyo baarlamanka waa inay dhamaystiraan aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaada dhammaantiinba waa mahadsantahay waa mahadsantahay barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegna sharci ahaanshiyaha mooshinka qaar ka mid a mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ee ka keeneen madaxweynaha soomaaliya iyo sharcigu waxa uu dhigaya dastuurka oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi oo jooga dalka kanada iyo xildhibaan cabdi bare yuusuf jabriil oo jooga magaalada muqdisho iyo xaliimo jaamac faarax oo ah xogayihii guddigii dastuurka u xil saarnaa joogtana magaalada muqdisho ayaynu intaasi kusoo afmeerayna intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo